galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin jimco ah bisha agoostana waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaana dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo maanta booqanaya minneabolis iyo soomaalida gobolka oo qaarkood sheegay inaysan soo dhoweyn doonin annagu waxaan hadalladeena ku soo gaagaabinaynaa inaan cambaarino hadalladii amba farihii ku soo fiiqay gaar ahaan jaaliyadda soomaalida maraykanka ku nool oo uu hadaladii ka soo baxay heer inay soomaalidu ay yihiin dad aanan loo ogolayn waddanka inay soo galaan sababta waxay keenanaya waddan khatara marka hadalladaasaan rabnaa inaan cambaarino
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan baarlamaanku ma dayacay dib u eegista dastuurka dalka
kan dambe oo afar sano maandayga haysta ayaa wanaajin doono qaraarka oo guddoomiyaha baarlamaanka ee u akhriyey aan ansixinno gruub xag jira oo anti federaal ah oo awalna dastuurkan mataqaana hore ugu soo cayaaray haddana weli ku dhex jira haddii labada saaxiib ee doodooda yani aan wax ka idhaahdo labadaba waxaad moodaa inay weedhooda u dhexayso agcalina garle aydiibna garle
xubintii umuuraha maraykanka iyo qodobo kalena waan idiin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
shirweyne aan caadiyan dhicin noociisa oo kale oo ay lahaayeen xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka maalintii khamiistii ee shalay ayaa musharaxa xilka madaxnimo ee xisbigaasi donald trump waxa uu sheegay in uu ka shallaayo qaar ka mida carab adkaantiisii iyo aflagaadadii uu sameeyey ee astaanta u noqotay intii uu socday ololihiisa mararka qaar inta lagu guda jiro doodaha kulul iyo marka aad dad badan kala hadlayso mawduucyo ma xuleynaysid erayo ku habboon oo haddii aad rumayso iyo haddii kaleba waan ka qoomameeyaa gaar ahaan halka laga yaabo in ay si gaara qofi u dhibeen wuxuuna intaasi taageerayaashiisii ugu sheegay magaalada charlotte ee gobolka north carolina wax yar kadibse donald trump kii la yaqaanay ayuu u dhurtay markii waxa uu madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ku sheegay inuu yahay beenlow inkiray lacag dhan afar boqol oo milyan oo dollar oo dhowaantan madax furasho loo siiyey sida uu yiri iiraan si ay u soo dayso dadka laheystayaasha ahaa wuxuu sidoo kale ku eedeeyey hillary clinton inay tahay qof uu nacayb ka buuxo maadaama ayuu yiri ay u aragto maraykanka madowga kuwa ay cod uun ka rabto waxa uuna meesha ka saaray fursadaha ay mudan yihiin
dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah waxay u sheegtay in lacag dhan afar boqol oo milyan oo dollar oo loo sii daayay dalkaasi iiraan in ujeeddada loo bixiya ay ahayd in la sii daayo maxaabiis maraykan ah oo ay iiraan qabsatay madaxweyne obama ayaa bishan bilowgeedii diiday inuu ku tilmaamo lacagtaasi oo la bixiyey isla maalintii la soo daayey maxaabiistaasi inay ahayd heshiis aan wanaagsanayn oo maxaabiis la dhaafsaday isagoo oo madaxweynuhu xilligaasi ku doodayey in go-aankaasi deynta lacagta la gaaray bishii janawari kadib markii la gaaray heshiiskii hubka ee nuklearka iiraan
baraaziil ayaa booliisku waxa ay sheegeen in dabaalyahano waa ciyaartoyda ciyaarta dabaasha ciyaara ee maraykana oo olombikada ka qayb qaadanaya lagu dacweyn karo qarbudaad iyo bixinta warbixinno been abuura oy booliiska siiyeen kadib markii ay dabaalyahanadaasi qirteen inay been abuureen sheeko ahayd in qori caaradiis dhac loogu geystay kal hore gudaha dalka baraaziil dabaal yahanada kale ah rayaan lacti john conger gunnar berts iyo james vigan ayaa horey booliiska ugu sheegay in lagu dhacay xaafad ku taala magaalada rio de janeiro ee dalkaasi brazil axaddii lasoo dhaafay xilli ay kasoo laabteen goob lagu caweeyo balse laba ka mid a raggaasi oo la kala yiraahdo congor iyo bets ayaa waxa ay qarteen inay been abuur sheekadaasi ahayd kadib markii lagu xiray garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi rio xilli ay doonayeen inay dib ugu soo safraan dalkan maraykanka fernande veloso oo ah madaxa booliiska magaalada rio ayaa waxa uu sheegay in kaamirooyinka nabadgelyada ay muujiyeen in raggan ay booqdeen xarun shidaal lagu iibiyo halkaasi oo ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen inay yeelanayeen amaba ay markaasi ku xaajoonayeen suuliga ka hor intii aysan booliisku isugu soo dhicin goobtaasi
wiil yar oo laga soo saaray burburkii duqeyn loo geystay gurigooda oo ku yaala magaalada aleppo ee dalkaasi syriya ayaa waxaa lasoo bandhigay isagoo oo jirkiisa ay qariyeen dhiig iyo boor waxaana uu soo jiitay dareenka warbaahinta caalamka kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee dalka syriya ayaa waxa ay sii daayeen muuqaalka wiilkaasi yar isaga oo dawaqsan islamarkaasina dhex fadhiya gaari nuuca gurmudka deg dega ah dhakhtar ku sugan alebo cusmaan abu al iisa ayaa wiilkaasi yar waxa uu ku sheegay inuu yahay cumraan degneesh oo shan jira wiilka yar oo haatan laga daaweynayo dhaawac ka soo gaaray dhinaca madaxa ayaa waxa uu ku dhaawacmay weerar xagga cirka ah oo loo geystay magaaladaasi oo uu ku noolaa halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo siddeed qof oo shan ka mid ahi ay carruur ahaayeen ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa maanta lagu wadaa inuu tago musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee madaxtinimada maraykanka donald trump oo hadallo uu sheegay ay ka caraysiiyeen bulshada muslimiinta iyo weliba soomaalida hay-adda u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ee xafiiskada minnesota ayaa waxay sheegtay in shir jaraa'id ay qaban doonto xafiiskaasi waxaa madax ka ah jiilaan xuseen ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga ayuuna uga warramay sida u arko booqashada trump shir jaraa-id aan qabanayno wuxuu ka mid yahay shirar jaraa-id oo la qabanayo magaalada lagu qabanayo oo kala duwan qolooyinka laatiinka ama meksikaanka iyaguna mid sameynayaan adigu kuwo kale oo xisbiyada kale ee muqaadibana iyaguna ay sameynayaan runtii in annagu waxaan hadalladeena kusoo gaagaabinaynaa inaan cambaarino hadaladii amba farahii kusoo fiiqay gaar ahaan jaaliyadda soomaalida maraykanka ku nool oo uu hadaladii kasoo baxay ahayd inay soomaalidu ay yihiin dad aanan loo ogoleyn waddanka inay soo galaan sababto waxay keenanaya waddan khatara iyo dad inay yihiin waddanka la qabsan marka hadalaasaan rabaa inaan cambaarino oo aan ka difaacno afxumeyntii uu kusoo qaaday dadka soomaalida marka nuxurkiina ama waxyaabaha idinku aad doonaysaan inaad diiradda saartaan waxay ku kooban tahay oo keliya hadallada idinka yimi donald trump ee uu soomaalida ku beegsaday inaad ka falcelisaan maya soomaalida gaarun maahay maxtaa muslimiinta hadallo badan baa ninkan kasoo baxay oo runtii muslimiinta iyo soomaalida ama soomaaliha gaar ahaan ha noqotay laakiinse muslimiinta inuu hadallo badan uu kasoo saaray gaar ahaan xitaa dadkan hadda muslimiinta ee wadanka soo galay qaxootiga in maaragtay si yani diintooda la baaro ama hadallada diintooda la baaro laga su-aalo waxyaaba runtii ay xitaa dastuurka maraykanku ay kasoo horjeegtay inuu yiri marka hadallada way way yani waxa anagu gaar ahaan mar haddaan ahay dee jaaliyad soomaaliya oo magaaladan jooga degmadan jooga inaan hadaladaa ka hadalno wixii kale guuda muslimiinta uu ka hadlan inaanu ka hadalno ta kalena waxaan rabnaa inaan dimuqraadiga ama waxa sheegay qolooyinka republicanka inaan iyaguna ku dhahno ninkan inay maaragtay hadaladii uu yiri in ay ay ay iyaguna wax ka yidhahdaan jiilaani waxaad sheegtay in waxaad soo hadal qaaday xisbiga jamhuuriga oo kale waxaa laga yaabaa soomaalida qaarkood inay taageersan yihiin xisbiga jamhuuriga halka qaar kalena ay xisbiga dimuqraadiga ay taageersan yihiin inama kala hadasheen duulduulkan idinka soo gaadhaya murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale ee soomaalida iyo islaamka dhan ah dadka ku jira xisbiga jamhuuriga in ay arrintan bal hoos u eegaan oo cabashadiina ma gaadhsiin horta runtii way way jiraan hadda musharax baa jira soomaaliya oo jamhuuriga ku jira soomaali badanna way iska jiraan oo kolley de xisbiga u codeeya anagu waxaan anagu mar waxaan nahay hay-ad maaragtay aanan gelin kalaso ama ama yani musharaxiinta gaar ahaan taageernimadooda aanan gelin oo loo ogoleen laakiin annaga waxaan ku hadalladan kusoo kookoobanaa oo muhiimsan hadallada uu yiri iyo runtii saameynta ay ku leeyihiin bulshada muslimiinta oo aan runtii aan aragnay hadda dhibaatooyin badan oo muslim nacayb ama islamophobia muslimka cabsi oo kale in maaragtay tallaabooyin badan ay muslimiinta ay soo gaareen in shan wiil oo muslimiina ramadaantii magaalada minneapolis nin cadaana ku joogtay alxamdulilah raggii aynan laba ay ku dhaawacmeen laakiin ay alxamdulilah hadda iska fiican yihiin taan oo arkano dhibaatooyinka ka imanaya hadalladan kasoo baxaya ninka musharaxa donald trump oo runtii uu u ogolaaday amba ka madax qaayacday dad badan oo maaragtay islaam nacaybka amba ay ku jirtay inay maanta ay noqdaan maaragtay wax ay caadi u tahay amba ay waxay maaragtay ay tallaabo ka qaadi karaan hadaladii ama fikradaha xunxun ee muslimiinta inay yihiin dad maaragtay laga baqo amba muslimiinta si qalada wax loogu fahamsiya wan garta ma jirtaa wax isku xidh ah oo tusaale ahaan bulshooyinka ku nool gobolka minnesota ee dabcan waxaa sheegtay in dhinacyo kale oo hadal la jeedin doona ay iyana jiraan kulan saxaafadeedyada ma jira wax xidhiida oo ka dhexeeya mise qolo walba iskeeda ayay isu abaabushay wallahi horta runtii yani iskumaanan iskumaanan bayin inaan kulligan meel soo wada istaagno laakiinse waxay caddaynaysaa in ay dad badan runtii ay ka xumaadeen hadalladan kasoo baxay ninka musharaxan oo ay dad badan oo kala duwan ay runtii ay rabaan kuwa xitaa waxaa maqalnay raba inay xitaa inay ka mudaharadaan meeshuu ka hadli doono taasoo runtii ayna u goonihiin muslimiinta amba xitaa dadka laatinaha laakiinse ay tahay caddeynayso ninkan inuu dad badan runtii si xun uga hadlay dad badan oo kale oo xitaa maaragtay caddaana runtii aanay kasoo horjeedaan iyo dad madooba ay kasoo horjeedaan oo meel walba uu tagaba hadda ay jirto dad maaragtay ka mudaharada marka dad taasi yani maaragtay waxay caddeynaysaa in dad badan ay ka xumaadeen hadalladu yiri minnesotana markii doorashooyinkii nasoo dhaafana inuuba haynba qofkii badiyey qofkii xitaa saddexaad uu noqday gaar ahaan codeyntii jamhuuriga xisbiga jamhuuriga
madaxa hay-ad u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah xafiiskeeda minnesota jeylaan xuseen oo u waramayay ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena donald trump ayaa horey wuxuu u jeediyey hadallo ka caraysiiyey bulshada muslimiinta isagoo jeediyey markii hore in muslimiinta usoo haajiraya dalkan si ku meel gaara loo mamnuuco donald trump ayaa goor dambe siyaasaddaasi wax ka bedelay waxa uuna sheegay in baaritaan adag lagu sameynayo dadka ka imaanaya wadamada ay argagixisadu ku firfircoon tahay sidoo kale isagoo dhowaan ka hadlayay gobolka maine ee dalkan maraykanka ayuu soomaalida ku tilmaamay kuwo culeys ku haya adeegyada gobolka minnesota maalintii shalayna sidoo kale isagoo ka hadlayay gobolka north carolina ayaa donald trump waxa uu sheegay in hadallada uu ka hadlay xilliyada qaarkood ay khalad ahaayeen uuna ka xun yahay balse si toosa uma uusa sheegin hadalladaasi kuwa ay yihiin dhinaca kalena dhowaan shirka xisbiga jamhuuriga ee ka dhacay magaalada clifland ee ohio ayaa waxaa ka hadlay dad muslim ah oo uu ka mid yahay tajid farar oo sheegay in uu taageersan yahay mowqifka donald trump farar oo v o eda la hadlayay goor hore waxaa hadalladiisi ka mid ahaa
badbaadada maraykanka waxay mudnaanta koowaad u tahay donald trump aniga oo qof muslim maraykan ahna mudnaan ayay ii leedahay
waa tahay dhegaystayaal wixii kale ee warara ee kusoo kordho booqashada donald trump ee magaalada minneabolisna idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan
ah tana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka waxaad soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed oo stuudiyaha igu welida
waa hagaag doodeenna maanta waxaa ka qaybgelaya daahir amiin jeesow oo isagu ah guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xildhibaan maxamed cumar dalxa oo isna guddoomiye ku-xigeenka ah arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga guddiga u qaabilsan baarlamaanka iyo xildhibaan yaasiin cabdi seed oo isna guddiga dastuurka baarlamaanka soomaaliya u qaybsan bal dhammaantiinba soo dhowaada mudanayaal mudanayaal ka wada tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa tihiin doodeenana dabcan waxay ku salaysan tahay cutubyadii dastuurka la gudbiyey toddobaadkan ee cutubka lixaad toddoba iyo sideedaad oo isku meela sagaal ilaa iyo shan iyo toban ee haddaan bal ku hormaro xildhibaan yaasiin cabdi seed waxaad ka mid tahay guddiga dastuurka ee baarlamaanka bal dastuurka cutubyadan haatan aad gudbiseen maxay yihiin sababtuna maxay tahay aad u gudbiseen wakhtigan ugu horeyn waxaan salaamayaa v o eda saare cabdi axmed waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada saaxiibadaya daahir amin jeesow iyo maxamed cumar dalxa barnaamijkan aada iyo aad baa runtii fursad fiican u yahay in maaragtay tafsiir laga bixiyo sida xaalka hadda uu yahay iyo meesha ay marayaan arrimaha dastuurka laga hadlayay arrintan shalay markaan ka bilaabo shalay baarlamaanka waxaa la keenay warbixin u qoran guddiga la socodka iyo dib-eegid dastuurka ay keeneen la doonayo in lagu ansixiyo talooyinkii kala soo jeedintii guddiga ay sameeyeen dib uorisadii mataqaanaayo shirarkii ay maaragtay ay hore usoo qabteen marka arrintaasi waxa weeye marka waxay dhalisay dood bay dhalisay shalay baarlamaanka gudihiisa ay ka dhalisay waa marka koowaad horta guddiga anigu hooyn baan ka ahay guddiga saaxiibadii kale oo guddiga mataqaanaa igala midna waa ay joogaan wax warbixina oo horta arrintan aanu ka diyaarinay oo anagu qorshe ahaan baarlamaanka aan usoo diyaarinay ma ay jirinin aan ka ahayn guddoomiyaha oo akriday warbixin gaara oo maaragtay guddigaas iyo sidii usoo shaqeeyey ah marka middan warbixintan kale oo la doonaya in laga ansixiyo baarlamaanka oo dhalisay dooda ayaa waxay tahay yacni marka laga reebo cutubyo hore oo hore loo soo gudbiyey oo ahaa ilaa toban cutub marka laga reebo oo lagu soo daabacay buug baarlamaanka xildhibaanadiisa loo qeybiyey muddo hore oo ay ahayd in laga doodo oo marka baarlamaanka fursad loo siiyo inuu ka doodo aragtiya halkaa ku jira oo lasoo jeediyey siday doonaan ha loo soo jeediyey siday doonaan ha ku imaadeene middani waxay xambaarsan tahay marka mid ka duwan cutubyadii hore looga hadlay oo ah cutubyada lixaad ilaa iyo sagaalaad oo u badan arrimaha maaragtay u baahan arrimo siyaasadeed in maaragtay oo hadda ka horna baarlamaanku resolution ka soo saaray waa garta waxaan kaloo rabaa inaan waxaan kaloo rabaa inaan sheego koob iyo tobankii bishii lixaad sanadkan laftigiisa baarlamaanku wuxuu soo saaray isla qaraarka shalay la keenay oo la doonayo in la keeno mid aan ahayn macnaha mid lamid ah kaas oo looga hadlayey maadaama dastuurka dhamaystirkiisu uu ku ekaa laba kun iyo lix iyo toban in laba qodob wax laga bedelo labadaa qodob oo ahaa kala ahaa qodobka lixdanaad iyo qodobka boqol iyo soddon iyo lixaad oo midna ku saabsanaa in loo bedelo doorashadii baarlamaankan waxaa bedeli doona baarlamaan lasoo doortay in loo da loo bedelo inay dalka doorasho dadbadhacayso waa garta boqol iyo soddon iyo lixna oo ku saabsanaa dhamaystirka dastuurkan oo ahayd in afar sana lagu dhameeyey maadaama uu sabays waayey in aan dastuurkaa si uusan u dhiman oo noola u noqdo in baarlamaanka federaalka uu u gudbiyo baarlamaanka soo socda waa yahay marka adigu waxaad waa tahay adigu waxaad qabtaa fikirka ah in dukumentigan qabyo qoraalka ah ee cutubyada ka tirsan ee dastuurka federaalk ee soomaaliya aan loo gudbin baarlamaanka soo socda aan siiyo marka ee xildhibaan daahir amiin jeesow oo fikir ka duwan taasi qaba xildhibaan haye bismillah waa sahre waa ku salaamayaa labada xildhibaan oo saaxiibadeena waa salaamaya sarooyin run waaye in la keenay muxuu ahaay dastuurkii oo ay guddigii muxuu ahaay ku howlanaa yaasiin oo kamid ahaa ay baarlamaanka keeneen sida aada la socoto baarlamaanka waktigiisa gabaabsi waaye waxaa laga yaabaa maalmaha soo socda in la xero kalfadhigii sideedaad ee baarlamaanka kan sagaalaadna inas furmaayo allahu aclan waayo doorasho dadban inay dalka ka dhacda ayaa la rabaa waxa keliya ee meesha yaallaa waxa weeye waad keenteen waad ku mahadsantihiin annaga hadda kama gaarno inaan fiirfiirino inaan wax ka ba- muxuu ahay ka bedelno waxaan u gudbinaynaa muxuu ahay baarlamaanka tobanaad ee imaan doono ha loo dhigo hana loo gudbiyo qaraar isagoo ah oo qaraar laga soo saaray in baarlamaankaas oo qaraarkana wuxuu caddaynayaa annaga waxaa noo igmaday madashi muxuu ahay dastuurkan inaan wax ka bedelno shacabka soomaaliyeed oo ay matalayeen sideed boqol iyo kontonkii argadaha dastuurka ansixiyey kowdii agoosto labada kun iyo laba iyo tobanka Aa, ayaa baarlamaankan u egmaday waa wax kale qof kale dad kale looma egman baarlamaankan ayaan u egmanay inuu wax ka bedelo ayaa la yidhi marka wax waa ka bedeli waayni waktigiina waa nagu waa nagu dhammaaday inaan u gudbino annagana sidii annaga ay noogu egmadeen aan ayagana ugu egmano baarlamaanka tobanaad oo imaan doono inta dooda meesha taalla waa taa ee ma aha wax ma ka bedelnaa wax ma ka qornaa ee, muxuu ee, qodobkan iyo qodobkan muxuu dhahaya ma eeg eegnaa ma aha een, hawsha meesha taalla shalay waayahay marka adiga maxay kugu muuqataa inay ahmiyad leedahay haatan in la- anigu anigu inay soo- anigu waxay igu muuqataa maadaama baarlamaankii kala fadhigiisa jeedaad uu xirmaayo in qaraarka baarlamaanka shalay la hor keenayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka uu akhriyey la la ansixiyo baarlamaanka tobanaad ee soo socdana loo loo- loo igmado een, muxuu ahaay een, een, wax ka bedelida dastuurka waa gartay yaasiin seed adigu waxaad leedahay dukumenti ama qabyo qoraal hore aysa u akhrin baarlamaanka wakhtigan looma gudbin karo ka soo socda oo ma sii sharciyeyn karaan maxaad u cuskanaysaa
saar aad baa umahadsan tahay xildhibaan saaxiibkeena waa mahadsan yahay laakiin maadaama anigu aan xogaal u ahay eh, waxaan rabaa halkan inaan idin caddeeyo waraaqda waxaa ku qoran saddex xulasho oo oo kale ah in mataqaanaa baarlamaanku eh, gu- guddiga yagaana inay soo gudbiyaan saddex xulasho oo ay saddexdaa xulasho mid ka mid a ay doorteen arrintaasina arrin meesha ku jirta ma aha Eh, xulashooyinka la keenayna waxa weeye waxay si toosa uga hor imaanayaan mabaadyada asaasiga ee dastuurka ee cutubkiisa koowaad haddii aan marka ku- tusaale ku siiyo waxaa ku qoran eh, waxaa la keenay saddex xulasho oo kale ah eh, in awoodaha mataqaanaa eh, eh, eh, dastuuriga ah ee mataqaanaa garsoorka garsoor midaysan eh, garsoor baahsan iyo garsoor mataqaanaa saddex saddex heer garsoor eh, awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waayo hortooda saddex loo qeybiyey sida dastuurku qabo eh, xukuumad macnaha dawlad ra-iisul wasaare iyo madaxweyne leh dawlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh iyo dawlad mataqaanaa madaxweyne ku- madaxweynaha uu shacbigu dooranayo marka eh, xulashooyinka kan ayaa waxa wa- qor- qoraalka lagu soo qoray in guddiga dastuurka ee baarlamaanku xulashada ugu wanaagsan oo uu keenay ay tahay eh, in dalku u yeesho hal aqal oo baarlamaan in dalku u yeesho madaxweyne isagu ah eh, ma- madaxa dalka iyo madaxa xukuumadda iyo in hay-addii garsoorka oo ama hay-adaha garsoorka ah ay noqdaan hay-ado mataqaana unified ah oo mataqaana maxkamad ka bilaabanaysa heer federaal ilaa iyo mataqaana heer eh, maaragtay eh, eh, eh, Dowlad dowlad dhexe.
goboleed arrintaas marka waxay si cad uga hor imaanaysaa ama arrinta lafteeda ka hor imaanaysaa mabaadida aasaasiga ee dastuurka iyo qaabka federaalismka ee dalka waa gartay suurtagalna ma aha qodob- qodobka boqol iyo soddon iyo laba ee dastuurka ayay ku caddahay inaan haba yaraatee waxba laga bedeli karin mabaadida aasaasiga ah ee cutubka koowaad ee dastuurka taasoo caddaynaysa marka qaab dhismeedka lagu heshiiyey ee dawliga ahi inuu yahay nidaam reer federaala marka halkan waxaa lagu soo qoray inaan waa gartay annagu aqalka aan sare hal aan kaa labaatan dhex iyo galay hal maxay.
yaasiin cutubka cutubka shan iyo tobnaad waxa uu qorayaa ama uu ogolaanayaa wax ka bedel in lagu samayn karo dastuurka qabyo qoraalka ah marka taasi Sax.
miyaysa ku jirin eh, cutubyada haatan aad ka hadlaysaan cudubka shan iyo tobnaad sidiisa wuxuu cadeynayaa habraaca loo marayo wax ka bedelka dastuurka yaa wax ka bedeli karaa horta marka ugu horeysa dastuurkan wuxuu ka hadlayaa inay jiraan laba aqal labada aqal marka waa inay yihiin laba aqal oo midna uu ka imaanaya dowlad goboleedyada midna uu ka imaanaya baarlamaanka oo ka kooban min shan xubnood labada aqal mid waliba oo ka mid yihi marka uu ku ansixiyo aqlabiyad ka badan boqolkii macnaha yani eh, eh, saddex meelood oo laba meelood ayaa markaasi so- ansixintiisa la beli karaa nidaamka federaalismka iyo qaabka u dhisan yahay iyo qaabka u hadlayo wax laga bedeli karo haba yaraatee ma jiraan bal aan aado xildhibaan maxamed cumar dalxa een labada dhinaca ishaya ee guddiyada arrimaha ee dastuurka iyo gudaha waad ka madax bannaanta adigu ma kuula muuqdaan garta sida ay dhinacyadu ku doodayaan in dastuurkan haatan qabyo qoraalka aysa habbooneen dhinac ka mida sida uu leeyahay waa yaasiina in baarlamaanka tobnaad loo gudbiyo kana uu meel mariyo
zaaray marka u horeysa waa salaamaya adiga v o a labada saaxiib ee runtii qadka aan ku wada jirnana ee yaasiin iyo daahir sidoo kale ayaan guddi salaanta haddii labada saaxiib ee doodooda yani aan wax ka iraahdo labadaba waxaad moodaa inay weedhooda udhexeyso aragtidayda tii berigii nin odaya uu ku maarmaahi jiray maaragtay ayaamihii dagaaladu maaragtay odayaasha isku qabsan jireen calina garle aydiibna garle ama nin makhzumena garle muriidena garle ee maaragtay uu sheegi jiray oo kale ama marka meeshan marka yaasiin uu aragtidiisa uu dareenka ka muujinayo xilligan gudbinta dastuurka ee qabyada qoraalka ah qaabka ay usoo diyaariyeen guddigu waa ku raacsanahayo waa xilli aanan runtii wixii loo baahnaa oo dhan baarlamaan intuu si lafaguray ka dooday ka baaraandigay eegay maaragtay saxay ee aanan la siinin wakti gabaabsi ay tahay xaaladdu lasoo dhigay ee la rabo maaragtay daafsi iyo maaragtay imoti maaragtay qaab ku dhisan inuu ku yimid maaragtay dadaalkii iyo juhdigii ay geliyeen ee loo baahnaa guddiga dastuurka inay keenaan baarlamaanka goor hore oo bil maanta annaga ramadaan wixii ka dambeeya baarlamaan iska xidhnaa shaqadaasi la rabay in horey loo qabto oona munaasab aanan ahayn ayadoo hadda qaraarkiia maaragtay shalay ee qornaa ee la hor keenayna baarlamaanka uu ku qoran yahay wuxuu kaga eg yahay baarlamaanka labaatanka bisha agost oo habeen dambe ee ay tahay wax naga xiga saaxiibkay daahirna arrinta sida eedka cararka baarlamaanka uu taagan yahay ee wax weliba shaqadiisii baarlamaanka isagaa dib u dhigay ee gudan waayey ee lagu eedeeyey ee wareegto iyo la isticmaalay maaragtay madal iyadana marka loo fiiriyo warkiisii waxa uu egyahay inay tahay meesha maaragtay eedka carar laakiina baarlamaan shaqadii ase uu ku lahaa waajib ahaan ama dastuur ama wixii loola baahnaa doorashada wixii asaga uu ka oran lahaa ama uu asaga ra'yi talo uu kuu lahaa ee sharciyan aanan meesha oolin oo hawshiisiiba maanta meel kale ay ka socoto marka hadda waxa waaye baarlamaankii wuxuu noqday weedhii gabadhu ay lahayd aniga ma fuksani mana dhegeni oo baarlamaankii mana fuksana mana dhegena baarlamaankii howlgabna ma aha mid maaragtay shaqadiisiina maaragtay ee haddana laleeyahay wato waaye waxa uu hadda uu soo saari karay ama uu hadda la dhihi karo ayuu doorashada uu baarlamaanka uu ka oran karaa ama uu soo maaragtay saari karaa aniga noo muuqata mala waxyaabaha hadda socdo dhan waxaanu arkayaa inay yihiin wax hoosaasin ee lagu marin habaabinayo shuruucdii baarlamaanka xaqa u lahaa inuu asaga soo saaro iyo go-aanadii ummaddu ay ka sugayeen inuu asaga soo jiriyo iyo talooyinkii loo baahnaa inuu wax ka yidhaahdo shantii qaybood ee baarlamaanka ee asaga uu horeylxibaanka nin shan iyo labaatanka waxaasoo dhan waxbaa lagaba bedelay waxna waa lagu soo kordhiyey yaa sharciyeeyey halkee loo cuskanayaa madashu sharcigeedii laftirkeeda iyo xeerka iyada ay ku dhisan tahay waa u gelaynaa taas xildhibaan maxamed cumar dalxa wax dhinacan international community wax ka wada wax madal ka wada wax guddi kale ee madax banaan ka wada wixii oo dhan baa isbarbaryaac socda marka waayahay kaba soo qaadba guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka waxay ahayd in la dhammeeyo jiritaanka ee dastuurkan qabyo qoraalka ah sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka baarlamaanku uu ka doodo oo maaragtay wakti fara badanna lagu bixiyo tii haddii ay dhici weyday tan haatan ay doonayaan guddiga federaalka inkastoo xubno ka mida durbaba ay kasoo horjeesteen oy diidan yihiin haddii lacala laba mariyo baarlamankan maalinka sabtida ee nagu soo socoto ayaa laga yaabaa in fadhiga ay ka yeelan doonaan baarlamanka haddii uu maro ka dambe in dib loogu dhigo isagoo qabyo qoraala maxaa dhibaato ku jiro roblemka saaratahay qaraarka ee guddoonka baarlamanka uu soo diyaariyey faqradda ugu horeysa ayaa waxaa ku qoranba baarlamankan waxaykiisa uu egyahay labaatanka agost sideebaa ma aragtay marmarka qaaraan idaacadaha waxaan ola yaabi jiray qaar baa ogeysiinka waxay bixinayaan waxay jileeyihin bisha soddonka iyadoo la marayo labaatanka maaragtay waxaa la farayaa maaragtay agost inay maaragtay sidaa maaragtay hay-adaha laga sugaya inay sameeyaan war labaatankii goormaa lasoo dhaafay soddonkii way qofta weysiskeeda idaacadda saaran yahayne hadda waxa waaye baarlamaankii oo isaga dhahayo shaqadiisii oo dhammaatay oo asagii istilmaamay uu leeyahay labaatanka agost ay ugu eg tahay ayuu haddana wuxuu rabaa kow iyo labaatanka inuu asiga qaraar uu ansixiyo ama inuu soo saaro isagoo aanan samaysanin sharcigii isaga ee wax un ama loogu daray ama loogu kordhiyey ama muddo markii hal maalin hadduu ku darsanayo baarlamaanka ama dawladda ku darsanayso waa inay sharci meesha ay noqotaa arrin ummadda soomaaliyeed ee markaasi ay og tahay waa inay noqdaan baarlamaankiina cid uu raaco ma yaqaan xukuumaddiisa sharciyeedka imaan maayo guddigii sharciga ahaa ee isaga uu ansixiyeyna waa kii shalay What?
ayadoo laftirkeeda maartay ee buuc ku haysa ee maartay ee ee keentay ee baarlamaanka hortiisa ee een waxaan markaa iyada laftirkeeda ee ee ay isku maartay ee milmeen ayada iyo guddigii kale ee wareegtada madaxweynaha uu ku magacaabay yaa marka iskale awoodda sharciga ah inay doorashadii iyo nidaamkii wixii wadanka ama dastuurkii loo baahnaa inay wax ka bedelaan ama inay dheereeyaan muddadii ama inay soo gaabiyaan waa maba tahay la yaqaanaba hadda cid wax le madaxweynihii dhinac buu wareegta kasoo saaraya oo oo madax banaan dhinac buu wax ka keenaya aan siiya baarlamaankii daahir hadda dhinaca laga furay oo Waa dacfooyo ah waxaasoo dhan Saaray, waa wa- waxaa la rabaa inaad constitution loo baahan yahay in qaybiso loo helo.
hadalka uu- uu waaya uu daahir yeelo.
amin waxaan daahir rabaa eh, saare saare axmed marka ugu horeyso baadi meel ay jirin lagama doono waxa weeye ta- waxa lo- meesha yaallaa waxa weeye dastuurkan baarlamaanka soo socda ma u diri karnaa mase waa ka shaqayn karnaa waan ka gaari karnaa intaas waaye inta ugu muhiimsan haye iyo saaxiibkay eh, yaasiin oo dhahaayo een, qoraalka ku jiro waa qaldan yahay hadduu qoraalka uu ku jiro qaldan yahay baarlamaanka imaan doona hab- ha ha wanaajiyo ha wa- eh, muxuu ahay dadka annagayna la mid yihiin waaya aan ku waa dad weydiiyo dastuurka aan ku kor weydiiyo shaqayn adiga doona.
daahir Inuu adiga ay Waad taagan wada doon, hadlaysaan.
marka qoraalkaaga gacantaada adigaa ku soo qoray raalli ahaada baarlamaankan hadda maanta jooga labaatanka agoosto we- waxay ka dambeeya fasax uu galayaa fasax markuu galnay inuu kalfadhigiisa imaan doono een, een, een, uu soo noqon doono fadhi sagaalaad ee, kalfadhi sagaalaad inuu imaan doono in kale allahu aclam doorashaha dalka ka dhacaysa ba- ma miiskii baan ugu tagnaa oo eh, hadhowta dabaaldane muxuu ahay iyagaa iska soo wax iska soo bilowdo balse dadaalkii iyo juhdigii aad yaasiinow soo samayseen ayaa la gudbiyaa oo baarlamaanka tobanaad u gudbinaa waa intaa tan kale oo aan jeclahay waxaa weye mawduuca waa intaas base ayaan ka bixin oo doorashada iyo sida ay u dhici doonto iyo yaan laskula sii daaran baashe hanoo xakamaysnaanta doodo laakiin aniga waxaan leeyahay waxa weeye inaan gudbino dadaalkii ay guddigii ay soo sameeyeen uusan dhicisoobin oo u gud- aan u gudbino baarlamaanka tobanaad ee imaan doona waa tahay waa dad waxgal ah waa dad la soo doortay annaga kama gaarno waktigaan noo saamaxaynin inaan ka shaqayno in qaladka oo yaasiin oo qoraalada Yaasiin.
isku arkay oo iyaga kasoo fakatay oo gacantooda soo dhaaftay inay aan- aan ansaxno kama gaarno wakti uma hayno waa yahay marka mar yaasiin haddaanan wakti u haynin kan dambe oo afar sano maandayda haysta Waa ayaa ta- wanaajin doono qaraarka oo gudoomiyaha baarlamaanka ee uu da- u akhriyey aan ansixino aan aan ugu dhigno muxuu ahay hadiyadda aan ugu dhigno inay ka shaqeeyaan sida annagaba shalayto noogula soo gudbiyo la waa yiri garta noogula aamini oo la yiri baarlamaanka sagaalaad ayaa ka shaqaynaya dastuurkan annagaa noola igmaday annagana inaan u igmano waayo baarlamaanka soo Waqtiga- socda oo waqtiga tobanaad aan- oo imaan doona waqtigaan ku xisaabtanno waqti uu helaynin inta warka meesha yeela waa intaa ma aha in dastuurkan waxaa laga bedelo waxaa kala kordhiyo waxaa laga dhimo ma aha xildhibaan yaasiin cabdiseed adigu waad maqashaa sida uu u dhigaayo ee ee daahir amiin jesow dabcan guddigaana waad ka mid ahayd marka maxaad ku diidan tahay sida uu u dhigaayo warka yaasiin ee- ee daahir meesha indha indha cadayn maaha moogta waxaan ka hadlaynaa waa inaan dadka soomaaliyeed fahansiinaa waa garta waxa soco meesha yaalla waxay yihiin maaha in layska murmo iyo meesha hadal ma yaalla haye waxaan ku yidhi koob iyo tobankii koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo lix iyo toban ayaanu ansixinay arrinta uu daahir amin jeso ka hadlayo Mhm.
oo ah in baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu baarlamaanka soo socda u gudbiyo mataqaanaa oo u xil saarto dhamaystirka dastuurkii mataqaanaa la dhameyn waayo laba kun iyo lix iyo toban waxaan ka hadlaynaha waxa waaye qoraalkan kale oo hadda lasoo lasoo cusboonaysiiyey oo la keenay ujeedada ku jirtahay waxa waaye in misleading lagu sameeyo dadka in yacni in in la khaldo ayada ay saddex maalmood ka dhiman tahay waktigii uu ka ekaa afar sano ee baarlamaanka ayada ay saddex maalmood ka dhiman tahay in la keeno marka warbiximo hambaarsan yacni arrimo mataqaanaa kayru dastuuri ah in ay ka yimaadeen baarlamaanka federaalka inay ka yimaadeen waxa uu daahir amin jeso marka uusan fahmin oo rabo oo inaan xusiyo waxa weeye xildhibaan baa tahay waxa la eh, mataqaanaa adiga waa inaad akridaa sida xildhibaan dalha u sheegay xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay wax kasta oo loo soo gudbiyo oo la keeno baarlamaanka Laakiin Inuu waqti- akhriyo, ka baaraandabo Ha.
markaas kabacdi Mhm.
uu asaga yani waxa hadda laga hadlaya waxay tahay taladii baarlamaanka federaalka ayaa baarlamaanka federaalka ayaa wuxuu idiin soo gudbiyey sidii uu isaga u arkay inay la tahay wax kabedelka dastuurka marka su-aasha isagaan dib ugu celinayaa Hadda dastuurka aniga ma keenin sahra dastuurka aniga ma keenin Dastuurka- asaa keenay.
dastuurka guddiga Hadduu qalad ku keenay.
jirana Waa asaga- as- asaa sababteeda iskale marka waxaa la rabaa in asagii u ogolaaday in baarlamaanka soo socda loo gudbiyo intaas waa inta meesha yeeli waayahay xildhibaan yaasiinow waktiga waktiga waktiga aan aan fiirino bal waaya yaasin yaasin waxaan ka hadlaya waxay tahay asahr meeshaan ma ya- meeshaan ma taallo meeshaan ma yaallaan wax oo yacni qaraar baarlamaani ah oo intuu ka baaraan degay uu gudbinaayo annaga taladanadii ahayd baarlamaankaas inuu dhammaystiro waan gaarnay arrimahan kale oo qeyri dastuuriga oo laga hadlayo leeyahay guddiga ayaa waxay soo doorteen xulashada ugu wanaagsan inay tahay in la sameeyo madaxweyne keliya oo awoodda la ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro in aqalka sare meesha laga saaro in maxkamadaha meesha laga saaro ma aha tala ka timid guddiga guddiga mataqaana tala ka timid ma aha tala baarlamaanka federaalka uu gaaray oo mataqaana uu ka munaaqashadana ma aha mana doonayno in mataqaana dadka lagu khaldo baarlamaanka soo socda lagu khaldo waxaa iyo wax lamida oo mataqaana aan ka imaan baarlamaanka federaalka soomaaliya maxaa guddigan idin kala jebiyey aan aan Allakiin- ku weydiiyo Allakiin, yaasin saare- saare, yaasin asaga soo ma qorino asaa soo qoray Ikaadi asaa waaya, baarlamaanka daahir.
u soo gudbiyey asaa la fiiri ninku dhahaayo maaragtay adiga weliga qoraalkan anaa soo qoriya akri waa laysin yahay waa qalad waaye taas waa tahay Baarla- wax baarlamaan buu ku anaa diidan yahay xildhibaan nahay baarlamaanka tobanaad hadduu qalad kaaga soo dhacay xataa asaa ka saaraya aan u dirno aan ismaqalno aan ismaqalno aad waxa ugu ugu ugu- Ay.
aanaad nasiib ugu leenahay gudoomiye baarlamaanka jooga meesha ku jira marka daahir doodiisa macno ma yeelanayso waayahay en adiga siyaasadda kaaga dhex muuqata yaasiino adigoo soo koobaya guddigii waxaad ka mid ahayd arrimaha federaalka ee arrintan soo waday muddada Exactly, Waxa- alaaba soo qoriya fariinta waxa kaaga dhex maanta- muuqata maxay tahay dhib waxa maanta aad ka dhex aragto dulduleelada waktigii ugu dambeeya iyadoo la joogo markii la gudbin lahaa en cutubyadan maxaa kaaga dhex muuqdo siyaasadda dahsooneed aragta maxay tahay iisoo koobna siyaasada dahasoon aan arkaayo oo ku dhex jirtaa waxay tahay ciwaanka ah horta in guddigu dooro saddex doo- saddex xulasho mid ka mid ah oo ah in la baabi'iyo aqalka sare inay doortay macnaha waxay ka hor imaanaysaa qolada xagjirka oo arrimaha federaalismka kasoo horjeeda ayaa waxay doonaysaa inay barnaamijkan u isticmaasho tala ka timid baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliyana waxaa la yidhahdaa baarlamaanka federaalka soomaaliya haba yaraatee waxa weeye marka waxay isku dayayaan waxaa la doonayaa in laga leexdo nidaamka federationka ayaa la doonayaa in laga leexdo waxaa la doonayaa in lagu carqaladeeyo mataqaanaa degenaanshaha iyo siyaasadda dalka waxaa la doonayaa in mataqaanaa meel looga dhaco wax alaali wixii lagu heshiiyey waxaa ka muuqanaya marka waxa waaye group xag jira oo anti federaal ah oo awalna dastuurkan mataqaana horey ugu soo cayaaray haddana weli ku dhex jira mataqaanaa mana aha mataqaanaa inay isticmaalaan baan ujeedaa anigu madaxa mataqaana magaca mataqaana xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya waaya halka halkaa dastuurkan u tagaayo ayagaa xor ah ayagaa waxay rabaan ka qaadanaya waxaanu qornay maxaa ugu soo reebi waaysa dhib intaas ii weydi maxaad ugu soo reebi waaysa Madaxa guddoonka baarlamaanka uusan ku sheego zahra daar adiga ii kaadi dalxaan siinayaa zahra waaya zahra an- zahra waa tahay waa mahadsantiin brofesor zahra dalxaan aniga een, eh, arinta a- arinta meesha ay aniga aan- yaasiino wax yar ii kaadi haddaad isku kor hadashaan laydima waxa maqlaayo meesha ay tahay hadhowdi inaan ka abaar ayaa waxay tahay baarlamaanka awoodisii dastuuriga ahayd ee sharci ahayd waxay noqotay mid mugdi ku jirta ee runta marka aan ka abaarno oo aanan caddayn awooddii siinaysay baarlamaanka inuu yahay kan sharciga waxna ka bedeli kara waxna ku dari kara waxna ka saari kara ama maaragtay kadibna wixii asaga ee la noqoto baarlamaanka marka go-aankii uu gaaro in madaxweynaha loo gudbiyo oo sidaa dikreeta uu kasoo saaro bataatan nidaamkaas dhan baa lumay oo meesha aanan oolin oo baarlamaankii waxaad moodaa inuu hay-ado kale oo ayaga madax banaan ee asaga ay isbarbar maaragtay yaac maaragtay uu ka jiro oo wixii hay-adahaasi xataa hadday soo gaaraan oo baarlamaanka loo keeni lahaa waxun bay ahaan lahayd horay waxaana looga ansixiyey wax kastoo madashu soo gaarto Mhm.
baarlamaanka la horkeenaya ma aysan dhicin wax kasta oo sharciga ah ee lasoo saarayo golaha sharci dejinta iskale qodobkii ahaa ma jirto baarlamaankani asagaa ku simaya ee ilaa baarlamaan kale laga helo qodobkii ahaa qaraarka hadda guddoonka ee rabo inuu ka ansixiyo baarlamaanka ayuu ku burinaya uu leeyahay baarlamaankani waxay oga eg tahay shaqada bishan labaatankeeda ee agost sidee bay isku qabanaysaa shaqada baarlamaankana way dhamaatay inay guddoonka qaraar ay rabaan inay baarlamaanka ay marsiyaan haddana ay yidhaahdaan shaqada xukuumadda waa sii wadanaysaa iyo madaxtooyada baarlamaankiina in la rabo kadibna in la geliyo fasax oo maaragtay oo oo oo oo- oo oo marin habaabin ah oo la rabo in maaragtay hawshiisa gadaashiisa wixii la rabo la qabto wixii la rabo la soo saaro wixii la rabo haddana isagoo taagan oo aanan xirnayn oo aan fasax gelin oo shaqadiisii sharciga ah ee isaga u wato ayaa wixii uu xaqa uu lahaa inuu isaga ka hadlo ama uu ka doodo ama wax uu ka bedelo ama wax uu ka yidhaahdo ayaa inta meel la iska laalaabay ayaa waxaa la yidhi maaragtay sanduuq afar geesa inta loo diray ayaa baarlamaanka hadla mashquuliyo xildhibaana codkaagana wuu googo-ay daahir amiin jeesow saaray waxaan rabaa marka ugu horeysa saaxiibaday waa waa waa mahadsan yihiin arrinta ah brofesorka ah gud- ee baarlamaanka ee awoodda laga qaaday iyo waxaasoo dhan baarlamaankii kalfadhigiisii sideedaad labaatanka agoosto ayuu buuxsamaya fasaxuu galaya hadduu eh, doorasho ay dhici wayso waa soo laabanaya waa tahay oo kalfadhi sagaalaad ayaa jiri doona haddii ay la soo laaban waayo oo doorashadii sideen u sheegnay ay Waa u isku dhacdana, korhadlaysiin.
waaba walilahi alxamdu waa sidaan aan rabnay xildhibaan dalxa iyo iisub iyo fasalkiisii ayaa la galaya dastuurkaasoo miiskaan ugu tagnaa mase waxaan u gudbinaa baarlamaanka tobanaad inta meesha taallaa waa taas aniga waxaan rabaa in la ha isku kor hadlina waa fadlan dadaal waa dadaal dheer oo oo muxuu waaye oo lasoo marin waay yaasino waxaa ka hadlaysirood adiga ogtahay Professor Dalxa, Aan jir haddii jireen iyo ii yar haddii wax kaadi.
kale ay jireenba adigaa kamid ahay dadkii qalan- qalin-horaadka lahay ee soo qoray ee soo habeeyey ee ba- baarlamaanka hor keenay haddii guddigaaga ay kaaga badnaadeen inaad ku qanacdid waaye annagana aanan ka gaarin wakti aanan u heli karin inaanan aan ka shaqayno oo wixii qaldanaa iyo wixii idiin saxnaa aan midna idinku raacno inaan gudbino Waaye.
oo baarlamaanka tobanaad aan u gudbino waayahay That is the only way.
waayahay mudanayaal mudanayaal codka inaad wadaagtaan ayaa ka fiican inaad isku kor hadashaan oo hadalkiinana hadhowdi la fahmi waayo qof kastaba waxa uu qaba si degan ha u sheego kadibna si dadku ay idiin wada kala gartaan ee fikradihiina waa muhiim ee caqliga saliimkeed ka hadlaysaana waa loo baahan yahay dooda Een, haddaan bal dib ugu soo noqdo ee xildhibaan yaasiin ee cabdiseed adigu guddiga ayaad ka mid ahayd waa diidan tahay wakhtigan sida guddigaaga ay wax u wadaan ee dhinacyo ayaad u kala jirteen sidee ku suuroobaysaa berri inaad baarlamaanka hor keentaan oo sabti ah een, d- cutubyadan dastuurka adinkiiba haatan aad isku khilaafsan tihiin Eh, sahra horta aan kusoo xoro Eh, eh, horta guddigu barnaamijkan baarlamaanka ma horkeeno Eh, xildhibaanaduna xildhibaanaduna way og yihiin baarlamaankay fadhiyeen Sidii guddoomiyaha waa guddoomiye laakiin wuxuu guddoomiyaa waxa guddigu la ogyahay buu guddoomiyaa waxa weeye laba laba waxa weeye qoraalka midna waxa akhriyey guddoomiyaha guddiga meel guddigu inta isaga yimid uu barnaamij ugu soo gudbiyey oo ay guddoomiye kala tushata ma jiro annaga xildhibaanaan nahay waa isnaqaanaa baarlamaankiina waa joogaa xildhibaanadii kalena waa jooga arrintani waxa waaye arrin annaga guddi ahaan aan naga imaanin baarlamaankan annaga barnaamijkan maana keenin baarlamaanka barnaamijkan keena wuxuu ahaa wuxuu ahaa qorshihii ahaa war dastuurkii wuu dhammaanayaa laba kun iyo lix iyo toban bay ahayd in mataqaana laga shaqeeyo wuu socon waayey sideedana waxa waaye qaabka dastuurkan loo loo wax looga qabanayo iyo sida uu yahay waa wax dastuurka laftigiisa ku cad waaye ma aha baarlamaan hadda intuu fariista xataa dastuur ma bedeli karo Waa dastuurkan afti afti buu u baahan yahay la tashi dadweyne u baahan yahay wuxuu u baahan yahay process dheer oo la maraayo maxaa intaas u Annaga haysateen shaqsi ahaan, hataa annaga gudiganaga hataa gudiganaga magaciisa waxaa leedaha guddiga la socodka leedaha annaga hataa xaq uma lihin in annaga ba- mataqaana aan dastuur qorno annaga waxa waaye inaanu guddiga madaxa bannaan u dirno cutubyo ka mid ah si ay tala uga soo bixiyaan kala soo jeedintaas annaga ay nagu soo celiyaan markaan annagu fiirino inaan baarlamaanka u gudbino baarlamaanku markaasay t- uu akriyo isagu markaasay t- markii baarlamaanka ay kasoo noqoto inaan shacbiga soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladaha aan la wadaagno waayo waayahay marka waxa laga hadlaya waxay tahay hawsha hadda meeshaan taagan waxa waaye hawl guddigu keenay ma aha guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hawshaan wada waraaqadan iyo qoraalkan afar iyo guddoomiyaha mataqaana guddiga ayaa soo qoray waktigeediina waa la dhaafay baarlamaanka saddex beri baa ka hartay baarlamaanka soo socdaana siduu doonu yeelayaa isagay u taallaa wixii aanu keennay si wax ka qaadanaya iyo haddii kale annaga amar kuma siin karno laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego gruubka shaqadaan wadahay waxaa waaye waa gruubka doonaya mataqaana dalkan inay unit transitionki ku celiyaan centralizationki ay ku celiyaan ay mataqaana ka dhigaan systemkii mataqaana eh, halka madaxa lahaa iyo mataqaana eh, maaragtay wixii maaragtay waa dalkan maaragtay garta hadda yaasiin eh, eh, uu kaga soo baxay siyaasadii mataqaana waadii hore uu kaga soo baxay oo la doonaya in dalkan dib looga dhiso oo dhan bay lo- waxaana ka hor imaanayaan waayahay waxaan rabaa dadkan u sheego dastuur waa kusiinaa professor dalxa iisub aragtidanadii maaha wax laysku haystaa waxa laysku haystaa waxa waaye hadalka qeybi.
waxa waay doonaya yaasiinow yaasiinow yaasiinow waayahay yaasin waktigan wuu wuu sii gabagaboobaya qof walba intuu ugu macquulsan uu ku koobi kara ha kusoo koobo xildhibaan b- eh, professor maxamed cumar dalxa cutubka sideedaad eh, cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaadba waxa ay ka hadlayaan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Een, waxaa la dhahay afar afar dowladood oo hore oo hore loo soo dhaafay ayaa koob iyo toban ra-iisul wasaare lagu kala bedelay marka hadda qodobkan haddaanba eegno ee ka mid a cutubiyada haatan laisku haysto ee la gudbinayo bal qodobkan sideebaa waxaa la leeyahay dhinaca kale waxaa jiri doona ee xulasho saddex qaybood ah sideebaa qodobkan oo ka mid a dhibaatooyinka ugu badan ee siyaasadeed ee soomaaliya haysta loo dejin karaa oo oo looga gaari karaa ee xal rasmi ah haddaad ka doodeen aan ku weydiiye waa maasan tahay horta zaaray aniga meesha labada saaxiibaday ee iyagu ay xoogga saareen ee gudbinta dastuurka ee qabyada ah ee guddiga soo diyaariyey iyo maaragtay aragtidooda meesha ay xoogga maaragtay ay u dhacayso aniga taa mid kasii duwan ayay u dhacaysaa aragtidayda xooggeeda aniga dastuurka in la gudbiyo guddiga inuu soo shaqeeyey looyaradda marian cariif wax badan iyoda guddiga inay soo shaqeeyeen iyo yaasiin iyo baarlamaanka muran kama qabo waana lagu kalsoon yahay shaqadooday soo qabteen laakiin aniga waxa aan ka taaganahay goorta la keenay qodobada hadda adiga aada leedahay goormuu ka doodayaa oo xildhibaan fursadaasi mala siiyey ee xilligii ku habboonayd guddiga shaqadiisii u qabsaday inuu baarlamaanka albaabkiisa furnaado oo shaqadiisii uu soo qabsado kadibna ama ha ku raaco ama ha ku diido talooyinka waxna ha tuuro waxna ha ku biiriyo horta baarlamaanka maxaa u diiday waktigiisii ee xaqa uu lahaa iyo awoodiisii ka qaaday ee xilli haddana inuu guddoonka warqad lifaaq ah oo asaga ee ku qoran baarlamaanka waxay ku eg tahay labaatanku zaara meesha aada u fiirso waxaa ku jiro qaraarka waxaa ku jirto meeshaasi taako ayaa ku jirto oo baarlamaanka hadduu ansixiyo qaraarka ee guddoonka uu soo diyaariyey inuu baarlamaanka labaatanka isaga uu inay oga eg tahay ee laga ansixiyo shaqadiisii oo dhan mar dambe wax baarlamaan ee shaqo u yaalla ama fasaxa aado ama gurigiisa aado oo laisku soo noqonayo ma jirto cidda maandaydka waddanka iyada u yeelan doonto inay ku xukuntane waxay noqonaysaa wixii baarlamaan ka soo haray ama marshal low ha lagu xukumo ama ma aragtay ama ama madal ha lagu xukumo ama haddii la rabo ma aragtay sidii la rabo kale ha loo degsado oo ayaga marka isku afgartaan intii markaa kasoo hadha guddoonkana wuxuu doonayaa keligii inuu ku biiro madasha baarlamaankana uu iska biro shaqadana iyaga ula qabsado hay-adaha kale wixii markaas kasoo baxan ay ka dhaba kariinka ay noqoto
waa garta ugu dambeyntii bal aan siiyo daahir amiin
waad mahadsan tahay walaal marka ugu horeysa yaan wakti badan la siiga dhumin dastuurka ay qabay qoraalka ah ama mid cusub ha soo bilaabaan ama midka hadda yaasiin uu ka qaylinayo qolada xag jariirada oo tobanka oo asaga isku jiray sida uu sheegayo kooda ha la qaatee dastuurka baarlamaanka tobanaad ayaan u igminaynaa aan u diraynaa anagoo iska wareejinayna waajibkii shalayta nala saaray taa waa taa tan kale waxaan aniga aan hadalkayga kusoo koobanayaa oo aan jeclahay inaan kusoo koobo xildhibaan xildhibaan waa in markuu hadlaayo markuu dastuurka fasiraayo markuu shacabka la hadlaayo markuu miidiya ka hadlaayo waxaa dalka danta iyo diinta u roon uu ku hadlaa saaxiibkayga wuxuu leeyahay federaal ay diidaayiin federal ader federaal waa lagula qaatay dowlad goboleedkii ugu dambeysay wiigaan lagu dhawaaqaa ninkii malabka darduuranaya iyo ninkii kaleba laakiin waxaa la rabaa waxa weye waxa danteena iyo dalka danta iyo dadka iyo diinta ay ku jirtaa waa inaan markii hadlayna aan qiyaasteena ku aan ku salayna that is only waxaana anfacayaa oo ummadda soomaaliyeedna anfacayaa oo dadka soomaaliyeedna niyadooda soo dhisi karta dhowr iyo lix iyo labaatan sano ka hor ayay dadkeena niyadiisa dhamaatay oo ay maalinba hoos usii dhacaysa maanta niyaddii shacabka way soo kortay waxay heer waxay taagan tahay limid oon dastuur ka doonno oo aan nabad aan raadino oo wax walba aan raadino marka inuu dadkii yaasiin kala xagxagliyo o toban nin oo asaga ku jiro toban qof oo asaga ku jiro xag jariin iyo xagjar xag jacayl oo uu kala saaro anigu lama qabo baaligaanan ka ahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waad mahadsan tahay xildhibaan daahir amiin jeeso waayo yaasiin seed aan kusiiyo bal ugu dambeyntii adna saaxiibkey daahir waa runtii waa mahadsan yahay laakiin waxaa fiican wanaagga iyo waxa uu sheegayo inay mataqaanaa inuu si uu u raaco inuu sharciga iyo qawaaniinta dadku degsaday dadku ay raacaan maxaa yeelay waxa waaye waxa dhan oo dalkan burburiyey waxa waaye waa iyadoo laga leexanayo nidaamkii iyo wixii biniaadanka ay ku heshiiyeen waxaan ka hadlaynaa yani waxaan ognahay waaye wax dadka soomaalida oo dhan ay og yihiin waaye inay jiraan dad badan oo ku dhex jira systemka oo aan doonaynin wixii dadka soomaaliyeed la isugu keeni karo wixii dadka soomaaliyeed ah ku heshiiyeen aan doonaynin mataqaanaa in lagu shaqeeyo waxa annagu aan ka hadlaynana waxa waaye gawaanina waaye gawaaninta aan ka hadlaynahayna waxay leeyihiin wadooyin iyo dib loo maray leeyihiin ee ma aha wax aftahanimo iyo wax meelaha laga sheegayo anigu waxa aan taaganahay waxa waaye oo hadalkayga kusoo gunaanadaya annaga waxaan rabnaa dadkan soomaalida waxay tidhahdaa gadaalka gadaalka gaar goobdumis bay tidhahdaa waxa waaye dastuurkan waxaan kusoo dhex jiray muddo waxaan ka tirsanaa baarlamaankii hore waxaan aqaanaa meesha ay wax ka khaldan yihiin cidda wax qasaysa cidda mataqaanaa mataqaanaa programkii hore oo maaragtay dastuurkan konton milyan oo dollar ay ugu baxday kuwii laga soo qaaday waayo kuwa dib hadda waxba ha noogu qasahaya, celinina waxaan doonaynaa marka inaan ogaano taladaydu waxay tahay annaga shaqadii naloo diray laba kun iyo lix iyo toban waan qaban weynay baarlamaanka soo socda in loo daayo taladiisana go-aan waxaan ku gaarnay koob iyo tobankiisii lixaad midda hadda maanta la keenay ma aha mid meesha ku jirta mid loo baahan yahayna ma aha wixii aanu gudbin lahayn iyo taladaan gudbin lahayn koob iyo tobankii juun laba kun iyo lix iyo toban baan gudbinay dadka soomaalidaana waxaan u sheegayaa baarlamaan wuxuu ku eg yahay agost twenty waxay ku eg tahay sabtida soo socota ayay ku eg tahay tala dambe oo laga gaarayo sabtiga soo socota qaraarkii aa la ansixinaya Waad sabtiga soo mahadsantahay.
socota ay believe it boqolkiiba boqol in la la muxuu ahay la ansixinayo qaraarkii yaasiinow waayo labadiinaba dooda marka soo waa waa- dhankiina waa kasoo wareejinaya Eh, professor xildhibaan eh, maxamed cumar dalxa maxaad adiguna daqiiqada ugu dambeysa Um, kusoo xiri lahayd waxaan leeyahay isha labaatankeeda aniga yaasiin sida uu qabo ayaan la qabaa oo haddii aanan baarlamaanka keenin maanday ama haddii la rabo xataa hala yidhahdo beesha caalamkaa ku dartay ama madaxweynaha ku daray xataa hala yidhahdo ama xukuumaddaa keentay ama baarlamaankaa qaraar ku gaaray annaga labaatanka ummadda soomaaliyeed dastuurkii lasoo saaray waxaa ugu qoran inay baarlamaankaga eg tahay walaalkaygana wuxuu leeyahay eh, eh, mahad eh, daahir uu leeyahay qaraarka waa ansixinaynaa boqolkiiba boqol ansixin mayno boqolkiiba boqol sababtoo ah labaatan annaga hadday nooga eg tahay waxba manihi yaan oo, awoodan wax ku ansixinaynaa horta waa inaan helnaa maaragtay awooda sharciyeed ee labaatanka wixii ka dambeeya annaga aan ku howlgeli karno ama aan ku shaqayn karno ma aha baarlamaankan in la hoos geliyo waxyaabaha ee maaragtay qodobada qaarkood ee inta cover loosoo sameeyo oo kadibna maaragtay inta gacanta taaga la yidhahdo waa waxyaabaha lagu soo wangoobay xildhibaanadana waa uga digayaa saaxiibadayda inaanan faqradda koowaad ayagoona iska akrinin aanan qaraarkaasi la ansixinin aad baad waayo umahadsantiin haddii ay ay ansixiyaan daaqaday ka degayaan waa inay ogaadaan arrintaasi waxaana shaqaynaya xukuumadda iyo wixii kasoo hara aad baan idinkugu mahad celinayaa kulligiinba mahadsanidin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya guddiga u qaabilsan arrimaha dibadda xildhibaan daahir amiin jeesow oo isaguna ah xubin ka mida guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee federaalka iyo sidoo kale yaasiin cabdi seed oo isna xubin ka ah guddiga arrimaha dastuurka u qaabilsan baarlamaanka hase yeeshee guddiga intooda badani ay ku kala aragti duwan yihiin arrintan doodeenna oo ku salaysneed guud ahaanba cutubyadaan waxa ay yihiin iyo waxa keenay in lagu kala aragti duwanaado ayaan intaasi maanta kusoo afmeeraynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
mahadsan isaare cabdi axmed ayaana faaqdaa toddobaadka soo jeedinaysay haatan kusoo dhowaada umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka faransiiska oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa dhowaan waxaa magaalooyinka ku yaala xeebaha dalkaasi oo si aada loogu dalxiis tago xilligani kulaylaha ay soo saareen amar dabaasha loogu diidayo haweenka muslimka ah ee marka ay dabaalanayaan xidhan dharka asturan ee jirkooda qarinaya ee xijaabka arrintan ayaa waxaan wax ka weydiinay khadar axmed xasan oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka faransiiska arrinkaasi wuu jiraa waxaana ugu horreysay magaalada een, een xeebaadka ku taala koonfurta waddanka ee koon oo toddobaadkii hore dhammaadkiisii maayirkeedu uu ku dhawaaqay in dhammaanba dadka muslimka ah ama dadka xeebaha soo booqanaya aanay la iman karin wax jirhkooda daboolaya isagoo ka wada dharka muslimka ay soo qaataan ama qofta dumarkii ay jirhkeeda daboosho taasoo muslimku u qaatay in iyaga farintaas ku socoto dhammaan waxaa markii uu maayirku soo jeediyey ama telefishinka ka sheegay hadalkaas guux fara badani ka dhex dhashay communitiga ama dadyowga muslimka ah ee waddankan ku nool iyaga oo baraha bulshada ama facebook ha noqoto ama ha noqoto telefishinka waddanka ha noqoto adeegsanaya inay aada uga xun yihiin in iyaga loo jeedo isla markiiba waxaa ku dhawaaqay iyaguna maalmo ka bacdi gobolka baydug kali oo isaguna dhinaca ingiriiska xiga oo isaguna xeeb dheer leh ayaa isaguna ku dhawaaqay in uu dhammaanba mamnuucay dadka imanaya inay jirhkooda dumarku ay maaragtay wax jirhkooda qarinaya ay soo qaataan isagoo jalaabiibkii ama xijaabkii muslimka ula jeeda waxa iyaguna bastia magaalo dhaha iyaduna magaaladii saddexaad noqotay marka markii hore daliil baa jiray ama siyaasiyiin ka hadashay maayirka koon markuu arrinkaa ka hadlay oo kasoo horjeestay arrinkaa maayirkana ku sheegtay inuu ku degdegay arrinkaa laakiin hadda waxay u muuqataa in maayirkaas iyo gobolkaas uu helay gobollo kale oo taageeray fikirkiisii uu ku dhawaaqay oo iminka uma muuqato cid ka hadashay oo kale oo mas-uuliyiin ah oo arrinkaa aada uga hadashay sidii markii hore looga hadlay xeerarkan cusub ee lagu diidayo in haweenka muslimka ah ee ku dabaalanaya xeebaha faransiisku ay xidhaan niqaab ama xijaab ayaa ah kuwo la xidhiidha weeraradii argagixiso ee faransiiska ka dhacay muddooyinkan u dambeeyey iyada oo ay jiraan sababo kale sida uu faahfaahinayo khadar axmed xasan sababta loo cuskanaya maayirkaas markuu hadlay wuxuu sheegay maayirka koon markuu hadlay wuxuu sheegay in jalaabiibka ama xijaabka ay mamnuuceen uu yahay ka asal ahaan ay ku abtirsadaan ama ay isticmaalaan qolyaha xag jirkaahi saynu la wada soconno wadankani wuxuu sheegtaa inuu yahay wadan laysiteeya shacabkiisa iyo dowladduba ay ku dhaqmaan marka waxaad u jeedaa waxay taabacsan yihiin mabda'a kala saaraya diinta iyo nolosha iyo siyaasadda waa sidaa mabda'aasay ayay ayay aaminsan yihiin sheegtaana inay ku dhaqmaan marka runtii mabda'aasuu daba socdaa sidoo kale waxaan oo dham waxay daba socdaan xuseenow weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada nice ee magaalo xeebeeda ah oo runtii dad badan oo muwaadiniina iyo dadka wadankan ku nool argagax fara badan ku reebay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxay ku dhawaaqeen wadankani inay samaynayaan xeer ilaaliya dadka muwaadiniinta ee faras- faransiiska xeerkaas oo isaguna muddooyinka soo socda la rajaynayo inuu soo baxo oo cabsi fara badan khaasatan communityga muslimiin ama bulshada muslimiinta ee halkan ku nooli ay baqdin fara badan ka qabaan markuu soo baxo saameynta uu ku yeelan doono waxaan oo dhammina waxay daba socdaan qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayey waddankan dowladda faransiiska ayaa shan sano ka hor go-aan ku gaadhay in la mamnuuco islamarkaana la ganaaxo haweenka muslimka ah ee xidhan niqaabka ama indhashareerka waxaana loo badinayaa in go'aamadani cusub ay yihiin kuwo arrintaasi xidhiidh la leh labadan arrimood xidhiidh weyn baa ka dhexeeya maadaama ay yihiin labiskii ama dadka muslimka u gaarka ahaa marka maadaama iyagu ay leeyihiin inkastoo iyagu ay leeyihiin ma aha wax muslimka aan ku barbartilmaameysanayno haddana waxa weeye waa labiskii ama dharkii u gaarka ahaa dadka muslimka ahaa markii hore waxaa la mamnuucay niqaabka oo inanta niqaabka sidata ama qofta dumar ah niqaabka sidata ganaax lacageed oo dhan boqol iyo konton euro laga qaadayey sidoo kale waxaa la mamnuucay waktiyo kabacdi markii niqaabka la mamnuucay isagana xeer baa soo baxay mamnuucaya inay dadku ku tukadaan meelaha public ah oo haddii la arko qof meel shaarica oo public ahoo dadku iskugu yimaadaan ku tukanaya isagana boqol iyo konton euro oo ganaaxa laga qaadayo tan baa xigtay oo iyaduna daba socota marka dhammaantood dadyawga muslimka ay marka aada hadalkooda dhegaysato cadaadis fara badan aad ka dareemaysaa inuu jiro oo ku saabsan noloshooda ama ha noqoto meelaha dabaasha ah ee loo dabaal tago oo laisku sii daayey dumar iyo ragba la wada dabaasho oo aan wadanka la ogolayn hablaha dhalinyarta ah iyaguna iskuullada dhigta oo wadankan isagana aan la ogolayn inay la tagto iyada oo madaxuu asturan yahay oo iyadana haddii ay la tagto iskuulka laga soo caydhinayo wararkan ugu dambeeye soo baxayey oo iyaguna kuwaasun lamid a waxaasoo dhami waxay tahay waxyaabihii hore waxyaabo la mid ahoo ay dareemayaan baa jira oo ay kuwaas ka mid yihiin
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington guud ahaana barnaamijkaasi idaacadda galabnimo ayuu gabagaba u yahay ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ugu kulmi doonno caawo inta ku horraysa nabadgelyo